howlgalkan wuxuu bilowday lix iyo tobanka bisha habeenkii arbacada marka wuxuu ka bilowday meel soddon kilomitr magaalada kismaayo u jirto buuligaduud ciidamada soomaaliyeed ee kuwa xooga dalka noo kala duwan oo kuwa commandosta iyo kuwa infentriga iyo ciidanka jubbaland wadajir ah yaa howlgalkaa fuliyey marka howlgal la howlgalay oo lagu guulaystay oo lagu tirtirayay lagula dagaalamayey lagula dagaalamayey maaragta ugusa al-shabaab looga gal lahaa in la tuso maaragtay tabartooda iyo iyo awoodooda iyo ciidamadana ay mayofar noocay dooraan u dhaqaaqi karaan marka howlgalku waa saas u ahaa marka wuxuu ahaa howlgal shalay arbacadii bilowday maanta oo khamiisa soo gabagaboobay oo aad dhulkaa ku tagteen dhulkaa ku tagnay ilaa sunguuna ilaa iyo buundada caraare oo ciidamada ay fuliyeen oo si lixaanle maaragtay iyagana khasaare lixaanle uu ku gaaray ciidankanagana wax dhibaataa hadda runtii soo gaaray uusan jirin khasaaraha marka ka dhashay meesha inta howlgalku uu socday intuu leeg yahay gaadiid laga gubayna waa jiraa rag madaxa oo ka dhintay oo kuwa amniyaadka ah haddaan magacyadooda ma aqaan iyo askarba way jiraan marka dad nolol aan kaga soo qabano dad xabiistahna way jiraan marka waxa weeye dad weynihii dhibaatada ku hayeenna iyagana waa aragnay oo inay waxaan tuslay maaragtay waxbana inay iska celin karin maaragtay waxa ay meesha ku hayaan aynu iska jirin dad weyne afduu ku haystaan oo hontidooda iyo ummadda soomaaliyeed ee waxbarashadii iyo aqoontii iyo dowladnimadii iyo systemkii caalamkaba ay ka afduudeen oo meesha ku nool masaakiinana waa tuslay in dawladooda iyo shacabkooda cid walba iyo meel kastaba in maaragta lasoo gaari doono in laga soo gaarayo taas waan oga lahayn alxamdulilahi taana waan ilahay waa nagu guuli laakiin generaal dadka howlgaladiina wax ka sheegaa waxay leeyihiin ciidamadu awood way u leeyihiin meelaha inay tagaan oo ay shabaabkii ka eryadaan laakiin dib bay uga soo baxaanoo dadkii markay farxad dareemaan oo is yidhahdaan dawladdii baa idin timid iyo ciidamadii baa idin yimid haddana shabaabkii baa kusoo noqonaya sidaaba idinku eedeeyaan waxa weye mar haddii shabaabka waa run taas waa way jirtaa wa laakiin waxa weeye waa in waxa ay cagad badan ku taagnaanaynin oo marka hore say isugu haleynayeen inay meesha uxukumaan hadda ma aha waxa weeye in mar walba la imaani karo oo wax macnana inay ku fadhinin maaragtay un tala un loo joogo oo yaa weyaan laakiin hadda waxa weye awaamiir guud baa baxday madaxda madaxweynaha dalka ugu sarreeya awaamiir buu bixiyey waxaan doonaynaa hadduu ilaha imaada in mar dhow inaan isu furro dhammaan dadayda soomaaliyeed ay si buuxda xukuumadda iyo maamuladaba ay wada teliyaan gowri dhulka ay haystaan iyo ciidamada diyaar garoobeen oo aan ka shaqaynaynaa hadda taqdiidkeeda iyo si walbaba maaragtay in dadka soomaaliyeed ay dhulkii ay lahaayeen dhulbeereedka ahaa ee durxada ahaa ee ee ugu barwaaqeysnaa ee weli ay gacantooda ku jirto inaan ka faramaroojino oon dadka soomaaliyeed si xore ugu noolaadaan meesha xigta ee hadafkiinu yahay inaad gaartaan waa halkay waxa weeye waa caddahay annaga hadafkanaga waa ummadda dhulka ay al-shabaab gacanta ku hayaan dhammaan oo gobolkan hadda anaga taliyaha aan ka ahay inta al-shabaab uu gacanta ku hayo inaan ka xoreyno wey hadafkanaga geed kastaa iyo geed kastaa iyo meel kasta joogaan aan hoosgalno yaan ciidankanaga u diyaarin